asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal antu walib waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo qodobada duhurnimadan warka una siinka haynoon walibaa kumid ahaa ciidamo ku tirsan booliiska amisom oo lakadejiya magaalooyinka baraawe iyo dhuusmareeba dagaal ku dhiyay dulduleedka magaalada muqdisho iyo faahfaahino laku helaya xubno nabada golaha nabadi iyo ammaanka u n eda oo taageeray ballaarinta howlgalka soomaaliya midowda musharaxiinta oo golaha wadatashiga qaranka eedayay ridandhaca doorashooyinka xilligan soomaaliya ka koy xubnaha ku socda guddiga doorashooyinka heer federaal oo kulamo ku wada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda soomaaliya oo deegaano kuula wareerga dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ahlusunna wal-jameeca weliba la sheegay in yoosku ku baxeen degmada matabaan puntland oo shir degdega kuweelatay amniga doorashooyinka iyo warkana duhurnimadan siin ka hayna dhegaystayaal markale akhyaarayih duhurfaylo weliba duhurnimo asninga u taariikhda weliba ayaa ka beeganta tumanka balo tumanaad oktoobar waa tumiyo kowka balo tumanaad oktoobar sanadka labada kun iyo labaatiyo kowka saaxiibyaal haanas walibayo haayana qodobada warkaana duhurnimadan ee una siin hayna hatan inas diyaariya warkii duhurnimo faahfaahsan insha allah duhur fayle dhegaystayaal kabilowna qodobkan ku horeeya warka duhurnimo una siinhayna ciidamada booliska oo ku tirsan haan amison ee hiraabta welibayo deerina magaalada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya walibana magaaladaasi laka dejiyey diyaarad khaas ee u wada ciidankaasi amison ee dhinaga booliska ku socday wararkii waliba intaasyo kasii darahayna in sababta ciidankaasi linjey baraawe ee ta in la fadahayn iyo kuqeyb iyo kunagadan sugowka ammaanka doorashooyinka dalka oo dhowaanahan la gudagala doona doorashooyinka aqalka hoose degmada baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed welibaya kumadata goobaha lan astay iniya kudhiyan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka tumanaad ee federaalka welibana toddobaadkii hor booqday degmadaasi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble saasaata weliba degmadaasay deeray guddiga doorashooyinka heer federaal dhinaga kale magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug weliba hiraabti yonalhak warmahayaniyo ka degti diyaarad khaas ee wadi ciidan ku socda booliska amison haanase welib yoona qiibyo ku ah sugowka ammaanka doorashooyinka golaha shacabka sidoo kale wararka weliba intaasyo kasii darahayna ini maalmaha socda la fadahaya in magaalada dhuusmareeb ee dowlad goboleedka galmudug lakadaabula ciidamo fara badan oo ku socda amison gaar ahaan haan etoobiya aana si weliba qeyb kunagada doono ammaanka doorashooyinka dalka weliba xusow mudan in maamul goboleedkaasi ee galmudug uusa haatan wajahaya xaalad kacsanaan ah maadaamay qeybo badan iyo magaalooyin muhiimaya ku baxeen gacanta maamulka galmudug oo uusa hogaamiyo axmed cabdikaariye qoorqoor welibana degmooyin iyo deegaano ku tirsan gobolka galgaduud gacantaha deghaya hoogaga kooxda ahlusunna wal-jameeca sidoo kale weliba dhowaan xilka banayay wasiirkii amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi gureed markiisada uuse sheegay us iyo qoorqoor iska fahmi waayeen xanaanka lanwajahow ahlusunna wal-jameeca taasi oo weliba sheentay in us xilko isku asila wasiirkii amniga gudaha maamulka galmudug axmed macalin fiqi madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo xilligan wajahaya ee culeyso shalduun oon kukoyahaya dhiniga xoogaga ahlusunna wal-jameeca mayog sababtusun wajaha doona madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor arrintaasiya dhinaga kale wararkan oo deerahay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan dhinaga deegaanka gubadley walibayo kawaramahayna inay hiraabta dagaalan dhexeeye ciidamo shaltarsan milatariga dowladda soomaaliya uu sameeylasay kudhihi dagaalkii waliba lahakwaramaha inuusan dhexeeya ciidamada korneel saney cabdulla iyo haano kale oo taabacsan cismaan xadoobey oo uu siina hukumad ee saraakiila milatariga soomaaliya saasaatawna ka howlgori jiray gobolada shabeellada dhexe iyo waa gobolka shabeellada dhexe ee hiirshabeelle wararkii waliba sheegaha in dagaalka xoojis dagaalka xoogshay badan uuse kudhihi meelalan kasoo xaafada xaawo casir iyo agagaarka suuqii hor ee xoolaha ee hirga dheere xaaladii hadeete to eedanka casan welina welibana is-horfadhiya ciidamadii lamada dhinac ee weliba milasay ka dagaalamay geeka warar shal duunyaha ku bahaya welibana sababay dagaalka arrintaasay warar shal duunyaha ku bahaya welibana wararka qaar iyo sheegahayna inwaa in markaas liska qobadi murunku dhaladay dhulkayaala meelaasay meelo wararka kalena iyo ku waramahaynan in isfaham waayo ha shaldhagali lamada ciidan ee weliba dirasta dhex martay sidoo kale wararka weliba intaasi kasii darahayna in isku horkooyowkan uu sijay sidii khasaare indhiska jara dhimisho iyo dhaawac oo hashal deeri lamaada dhinac ee dadka shacabka iyo weliba lamada ciidan ee wada dagaalamay majara walhadar ee oha kubahi dhinaga laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya oo kaeedan dagaalkaasi iyo khasaaraha rasmiga ee ku dhaladayba safaahfaahsan ee mayan ku waragna si kastaba haato ma eh markiinka horeyti ee markaas wadan waa ma eh markiinka horeyti oo markaas iyo wada dagaalamayeen ciidamo ku tarsan korneel saney iyo weliba cismaan xaadoole iyagoo weliba horey inka dagaalameyn meelasaya weli warka duhurnimo idaacadda raadiah baydhawaya dhugunsahaytan akhyaaray dhinaha kale golaha nabadiyo ammaankiyoeda oo taageeri ballaarinta howlgalka soomaaliya xilligan ku socda maxamed cali yuunis iyo warkan faahfaahiye golaha nabadda iyo ammaanka midooda afrika weliba hadhow ay howlgalka wadajirka nabadilaalinta soomaaliya cutubka toddobaad ee qoraalka kubahi midooda afrika yaa laka faahfaahiya waana laka taageeri qorshahan weliba kaalin weyn ku jeysado doona howlgalka qaramada midoobay ee laka garab surmow ciidamada ku sugan soomaaliya taasi oo laka tilmaami tallaabo ee danfayla askarta amisom ee midowda afrika hoosteedasa iyo shaqadii olombileeriya weliba markaa shaqadaas ha bilaawatay sanadkii lamaadu kun iyo toddobadii weliba markii dambe laka dhikay heer caalami taasi oo lanka tala galay in ciidamadaasay lijeey dalalka ku baxsan qaaradda qorshe howleedka amisom ee kisaman dhammaadka sanad kun weliba la filahaya in lombileeriya waana la deerisiyey lamaadu kun labaatiyo toddobada balse taas bedelshe weliba qaramada midoobay ku howlantaas sidii arrintaasay lanka dhabay lahaaya si ciidamadii un sugan ammaanka soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobay weliba biina fasax muddo kordhin lan sameeyow ciidamada midooda afrika wargeys laka magacabu the east african iyo labaatiyo siyeedkii agoosta sanadkun daabaci warbixin usahakaxigadi khuburo caalamiye oo ka faahfaahiyo muddo kordhinta la falhaya in la sameeyo ciidamada nabad ilaalinta soomaaliya ku sugan
ciidan mahadsanta maxamed cali yuunis dhinaga kale xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha waliba iyo walaac xooggan iyo kuma jeena reedan dhacmar kale kakooy doorashada soomaaliya iyadoo weliba jadwalkii inka dambeeyay ee lahasaari ahaytay in tumankan bilan oktoobar ee shalay kabeegan ahaytay ee la doorado madaxweynaha soomaaliya taasi ee weliba reedan dhaca muujiyaasa in xitaa madaxweyne isku dhaafa baarlamaanka tumanaad ee weliba golaha shacabka isku dhaafa baarlamaankii weliba aqalka sare qaar kuman dowlad goboleedyada han dhamaystirna doorashooyinkaasi qoraal ha kubahi midowda musharaxiinta mucaaradka weliba laka sheegay in reedan dhaca doorashada iyo sababtii in dalka usa gala firaaqi dastuuri ah iyo xaalad huwantilange taasee weliba saameynta badan kaweeldhati xasiloonida dhaqaalaha iyo amniga dalka sado iyo hadalka indhakan midowda musharaxiinta sidoo kale midowda musharaxiinta walibayo sheegayna iniyo ku hinyin in tiro saddex jeer ee reedlandhaka jadwalka doorashooyinka ee laka heliyey iyadoo weliba shacabka soomaaliyeedna lanan caddayn yareen sababaha sheeni in reedan dhaca ka kooyaan doorashooyinka sidoo kale midowda musharaxiinta mucaaradka walibayo walibayo caddayna iniyo kuwalwelsinyin in iyo markaas ilaa iyo haatan shacabka inan caddayna xilliga saxda iyo doorashada aqalka hoose soomaaliyeed qabsoomasa hay-adihii dowladda federaalka oo weliba mudahalaedsho sharcigaha ay dhammaaday yaana sheentay hubintilaanta siyaasadeed oo sababtay in yadadiiladii shacabka yaraata mugdina hareeya maalgashigii ganacsi heshiisyadii caalamigahaye kaalmooyinkii dhaqaale dayn afinta iyo matalaadii soomaaliya ee fagaarayaasha caalamiga ee yanaren midowda musharaxiinta mu'aaradka madaxweynaha soomaaliya inka dambeyntii midowda musharaxiinta weliba iyo hoostiyo ku hariiqina in golaha wadatashiga qaran uusa qaado mas-uuliyadda reedan dhaca doorashooyinka dalka welibana uusa ka eedayahae madaxda golaha wadatashiga iniyo dadejeen waa welibana markaasi iyo ka adkeeyana madaxda golaha wadatashiga qaran iniyo degdejeen howlaha doorashooyinka helagan dhaban dhabtan iyo markaasi iyoon qaadan natiijada toban ee weliba reedan dhaca doorashooyinka kaweelada korta xasiloonida amniga iyo dhaqaalaha dalka soomaaliya xilligan doorashada soomaaliya yaa dhowr jeer welibay reedayaan dhaca ka koytay waqtiyadii lang asteye welibana dhowr jeer midowda musharaxiintiio ka eedayana inuusu mas-uulku yihi madaxweynaha mudahileedshay dhammaadiyaren maxamed cabdilaahi farmaajo haabahaato markan iyo markaas ka eedayen golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobleh madaxda shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir dhinaga kale guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyta ismaan iyo aqalka madaxtooyada maamulkaas gobolka hiiraan cashe sharaf iyo hadhawaayo weliba uusan ka suubiyey xubno ku tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee hadeeri beledweyne munaasabadda iyo weliba ku qeyb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka kan degmada beledweyne iyo qeybaha shalduun ee bulshada mas-uuliyiinta ku hadalay munaasabadda yas wadajir ee weliba iyo handhawaayana guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed welibana yon ballan qaadana in iyo kula shaqeey doonaan habkaanka fudud ee doorashooyinka aqalka hoose lanwajhaw saasaatowna lanqobada kore beledweyne isla markaana yoon shaqeey doonaan guddiga sahufagni yoon la garab surinyin walwalba wada shaqeyne guddoomiyaha gobolka iyo weliba guddiga iyo markaasay rogan beledweyne uusan ballan qaaday inka maamul ahaan biyo markaas la garab surinyin wada shaqayn iyo daafurnaan salandeera hiigsigi iyo ximilada doorashada nabdoon si aan ku dhii lahayti beledweyne bulshadana weliba ku dalbada iniyo la shaqeeyayaan guddiga iyo maamulka iyo sidoo kale laamaha ammaanka xubnoon hadali guddiga iyo maamulka iyo bulshadan kuma hadnagi hadhawaayowkii sida gaarka guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyta ismaan iyadoo weliba ballanqaaday in iyo si guud iyo si gaar aba markaas in la kulmi doonaan qeybaha shalduun ee bulshada beledweyne saasaatowna iyo ku dhuunsuus doonaan fikradiyo ka eedan in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lakaga wada beledweyne iyo habka wada jirka ah lanwajha kora doorashana doon weli warkiya dhugunsaaytan duhurnimadan ee idaacadda raadiyaha baydhabo siinku kooyahaya dhinaga kale ciidamada ahlusunna waljameeca welibaa lahakwaramahaya iniyo isku kubaheen degmada matabaan saciid maxamed nuur iyo warkan faahfaahiye wararka unu ku helahayna degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waybayo sheegahayna in geeka ciidamada ahlusunna ee dhowaan la wareegi degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo isku kubaxin meelahaas oo maalmihii laha dhaafi iyo ku suganaayin wararka ayaa waybayo sheegahayna in ciidamada ahlusunna iyo wadaden dhowr baabuur oo degaale fadhiisanna iyo kula dhadeen deegaanka labi hiiraan oo kiala hadka shala qeybiyow hiiraan iyo galgaduud meelahaas ayoo ka dhikadan kastamka canshuuraha ayoo ka qaada doonan ciidamada ahlusunna waljameeca iyo markii la wareegin degmada matabaan ee gobolka hiiraan wayba canshuurta baawarta ku qaada jarana kastamka degmadaasi balse wayba geedka canshuurta ku qaadahaya maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada ahlusunna weli wal faahfaahin mukubiina sababaha sheeni in iyo sindhibadeen ku baxan degmada matabaan oo ku mid hayti meelaha iyo eedkan ku hoganaayen ururka ahlusunna waljameeca ciidan mahasanta saaciid wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan gacan waa cabdiraxmaan galan yaa shir guddoomiye shirlunku hadalaya amniga doorashooyinka dowladaha hoose ee degmooyinka ayl ufeyn iyo qardha haana soo dhowaanan ku qabsooma doona doorasho shirkaya weliba ku qeyb galay guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka t b e c iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland sidoo kale shirkiya weliba qiib ku hayay saraakiil sarsare oo amniga iyo markaas kumid ayin la taliyaha amniga madaxweynaha puntland taliyaha booliska puntland taliyaha ciidanka difaaca puntland agaasimaha waahda amniga hay-adaha sirdoonka puntland iyo saraakiil kale oo muhiimaga ee amniga inti lagu hadalaa shirkiya weliba ka dhammaaday is-afgarad iyo go-aamo laka sugow amniga doorashooyinka dowladaha hoose oo markaas ee foodaha leh surunkan waliba ninka dhema warkii duhurna misun ku dhuwansaasan idaacadda raadiyaha baydhabo a khiyaaray cabdulaahi xidig iyo warka siina dareersiyaay injineerkana farsameeyey borow intii warkan kulamada reedan kulamaana sidaas iyo amaanaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu